ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراق asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka dunida ah oo maalin kasta marka laga rabo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan waa shan iyo labaatanka bisha rajab sannadka kun afar boqol afar iyo afartanka hijiriyada qodobada maanta oo khamiisa barnaamijka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ku dhowaad afartan askari oo dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland looga dilay weeraro cagmarin ah oo lagu qaaday xeryo ay ku lahaayeen deegaanka baarsan guune ee duleedka magaalada kismaayo maxay tahay ujeeddada ka dambaysa xiriirka rasmiga ah ee ay yeelanayaan yuhuudda iyo dowladaha carbeed waxaad dhegaysan doontaan warbixin ku aadan istaar cusub oo ay baahisay mu'asasada asxaab kaas oo ku saabsan mawduucan tobannaan ruux oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil daran oo ka dhacay galbeedka dalka banama xukuumadda kiyef oo sheegtay inay soo riday buufin basaas ah oo dul heehaabaysay hawada dalka yukrain tobannaan dad ah oo lagu dilay deegaanka waleeg ah ee dalka ethoobiya iyo w h o oo war ka soo saartay cudur halis ah oo ka dilaacay galbeedka qaaradda afrika qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya wariyaal ka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida وفي السلوى وحين تعلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله
waa hagaag qodobadaas oo idil gordhowayaad maqli doontaan insha allah aynu ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka ku dhowaad afartan askari ayaa dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland looga dilay weeraro cagmarin ah oo lagu qaaday xeryo ay ku lahaayeen deegaanka baarsan guune ee duleedka magaalada kismaayo cabdiftaax maxamed qaasim ayaa warbixintan ku eegayaa ee saaka aroortii hore ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan militariga wilaayada jubbooyinka waxa ay weeraro culus kula jarmaadeen ee fariisamayaal iyo saldhigyo ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa ee jubbaland ay ku leeyihiin baarsan guuni oo dhaca ee duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ciidamada mujaahidiinta ayaa weerarkooda cagta ku mariyey labada saldhig ee baarsan guuni waxaana ciidamadii ku sugnaa halkaasi ay noqdeen wax ee carara iyo kuwa goobta lagu dilo oo meydadkooda ay ilaa iyo hadda ee fagaaraha yaalaan war ka soo baxay taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu yiri ciidamada mujaahidiinta allah fadligii si dhammaystiran ayay gacanta ugu dhigeen labadii saldhig ee ay weerarka ku qaadeen waxaana jira khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh oo soo gaaray tafaasiisha khasaaraha ayaa lagu xusay war isna ee goordhoweeto ka soo baxay afhayeenka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab al-sheykh cabdilcaziis aziis abu muscab ee afhayeenku wuxuu sheegay in soddon iyo lix askari ee lagu dilay labada weerar ee saaka ka dhacay saldhigyada ee baarsanguuni shan iyo toban kalena lagu dhaawacay waxaa intaasi dheer in ciidamada mujaahidiintu ay kamiin ama dhabagal u dhigeen askar gurmad ahaan uga soo baxay magaalada kismaayo si ay uga hortagaan firxadka ee ciidamadii lagu galay ee baarsanguuni laakiin iyaga oo socodkooda ku jira ayaa waxaa qabsaday weeraro culus halkii ayaana lagu gaarsiiyey khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxayna dib ugu carareen halkii ay kasoo kicitimeen ee buulaguduud iyo kismaayo waxaa xusid mudan in qaar ka mid a ciidamada ee dowladda federaalk iyo kuwa jubbaland intii dagaalka uu socday ay isku rideen ama ay isku tuureen ee webiga qaar badan oo aan dabaal aqoon islamarkiiba biyaha ayay ku qarqoomeen oo biyaha ayay dul sabeynayeen meydadkooda ee halka kuwo kale iyaga oo dabaalanaya ee dhabarka iyo madaxa ee laga toogtay maxaa yeelay ee ciidanka firxaday oo dhan waa la dabagalay oo waxaa raacda dheer ku eryaday ciidamo ka mid a kuwa xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo u muuqday in loo sii diyaariyey ee wixii halkaasi ka baxsada ee ciidamada keliya ma ahan kuwa cararay ee webiga isku tuuray ee xataa maamul ee axmed madoobe uu ka sameeyey halkaas ayaa dadkii ee loo magacaabay qudhoodu ay carareen saldhigyadoodii iyo goobihii ay ku sugnaayeen waa ay faaruujiyeen ciidamada ee mujaahidiintu waxay howlgallo ka sameeyeen xeryihii askarta jubbaland iyo dowladda federaalka ah waxay halkaasi ka qaateen saanad military oo u badan hubkii ay ka disheen ciidamadii ee goobta lagu weeraray ee saaka tan iyo markii weerarka uu dhacay warbaahinada caalamka oo dhan waxay isha ku hayaan warbaahinta islaamiga ah ee iyaga oo si gaara u dhowraya wixii wara ee kasoo baxa taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab maxaa yeelay ee dowladda federaalka iyo jubbaland loogama baran ee warar ee lagu kalsoonaan karayo oo xaqiiqda ku salaysan inkastoo warbaahinta xilligan jirta inteeda badan aanay ku sifaysnayn xaqiiqda iyo ka waramidda sidaas saxda ah ee ay wax u dhaceen laakiin arinta ee qasbaysa ee in badan oo sumcadooda ilaashanaya waxay tahay dhacdo walba oo dhacda ee maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab sawiro ayuu ka daba keenayaa wuxuu leeyahay wasiiqadeena waa tan caddaynteenay waa tan ee keena wax burin kara haddaad run sheegaysaan marka taas ayaa keentay in isha lagu hayo ee muddadii weerarku uu socday warbaahinta islaamiga ah ee xalay oo u dambeysay waxaa la baahiyey sawirada weerarkii sabiid iyo sawiro ka markhaati kacaya akhbaaraadkii warbaahinada islaamiga ah ka baxay ee laga soo xigtay taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab marka ee weerarkan baarsan gooni waxa uu ku soo aadayaa iyada oo toddobaadkan gudihiisa lasoo afjaray laba xero oo dowladda federaalku ay ku lahayd afgooya agteeda gaar ahaan deegaanka sabiid la yidhaahdo labadiisa gedi ku dhowaad afartan ayaa lagu dilay gaadiid baa laga soo rartay hub ayaa sidoo kale laga soo furtay sidoo kale xero weyn oo ku taalay af madow ayaa gebi ahaanteedba la burburiyey waxaa lasoo afjaray ciidamadii ilaalada madaxtooyada ee koofiya gaduudda ee joogay deegaanka ceelbacad ee shabeellaha dhexe kuwaasoo laga dilay in ka badan afartan askari marka waa lix xero oo muddo toddobaad gudihii ah lagu soo afjaray tan marka waxay ka dhigan tahay jab weyn oo soo gaaray dowladda federaalka ah xeryaha waxaa lagu sameeyaa wakhti ayay qaataan ururinta ciidamada wakhti ayay qaataan qalabeyntooda dhaqaale badan ayaa ku baxa malaayiin dollar ayaa lagu qarash gareeyaa reer yurub iyo maraykanka iyo ayaa dhaqaalahaasi intiisa badan ee laga soo tuugaa marka waxaa sii adkaanaysa marba marka ka dambeeya in dowladda federaalka ay dhisto ciidamo mar horena dad khubaro ah ayaa uga tala bixiyey in aysan dowladda federaalka u suurageli karin inay dhisto ciidamo iyada oo dagaal ku jirta oo dhiigbax uu ku socdo oo askarteeda la baabi'inayo oo la laynayo moraal ahaan ayay sidoo kale ee jab ku tahay dowladda federaalka madaxda golayaasha kala duwan xildhibaanada ciidamada kulli waxay daawanayaan war ka duwan hanjabaadihii madaxweynaha ciidamadii oo la baabi'inayo meydadka sawiradoodii oo meel walba iska yaala warbaahinta dowladda federaalka oo fashil la kulmaysa wixii ay sheegto wax ka duwan oo xaqiiq ah la keenayo shalay u dambeysay ee wasiir ku-xigeenka warfaafinta waxa uu soo bandhigay sawiro hore isaga oo ku sheegaya dagaallo qaycad ka dhacay inay yihiin waa laga hortagay taariikhdii ayaa la keenay waxaana bulshadii u caddaatay in sawiro waa hore ahaa uu doonayay inuu ka dhigo wax cusub isagoo markaasi martabada wasiirnimo sheeganaya dowladda federaalku marka xaaladeedu ma sahlana waxaadna ka dareemaysaa khudbadaha madaxda dowladda federaalk waxay u bateen calaacal xasan sheekh khudbadii uu ka jeediyey talyaaniga wuxuu ku beerlaxowsanayay kiniisadda ee faticanka ee kiristanka waana soo dhaweyneynaa dalkeenna kiniisadda ka dhisteen diintooda xorbay u yihiin diintooda xor bay u yihiin hana la taageero koox aada u dhib badan ayaa naga soo horjeeda hadalkii inta badan hanjabaada ah wuxuu isku bedelay xoogaa calaacal ah ugu dambeyntii marka cabdulaahi weerarkii baarsan guuni waxa uu dhanka kale kusoo aadayaa iyadoo oo qabaa'ilka jubbooyinka ay kacayaan kuna tartamayaan ka hortaga iyo la dagaalanka shisheeyaha iyo ciidamadan ay qorteen sida kuwii saaka la weeraray oo kale qabaa'ilku waxay gelayaan bayco ciidamo ayay keenayaan hub ayay keenayaan qabiil walba ee waxa uu ka fakerayaa taariikhda qormaysa iyo meesha uu ka geli doono maadaama taariikhda soomaalida ay ku xusan tahay qabaa'il fara badan oo taariikh madow leh oo shisheeyaha usoo hiiliyey gumaystaha uu ku shaqaysan jiray marka taariikhda ayaa aada loo darsayaa qabiiladii ugu dambeeyey ee baycada la galay mujaahidiinta waxaa ka mid a oo xalay u dambeysay beesha yantaar ee jubbooyinka beesha macalaweyne ayaa kasii horeysay ee jubbooyinka waxaa kasii horeeyay beesha eelay ee jubbooyinka dalka qabaa'il kale ayaa jira oo bayaanaad soo saaraya oo iska wareysanaya marxaladda uu dalku marayo waxa kale oo ay ku soo aadayaan ee dhacdooyinkan gaar ahaan baarsanguuni iyadoo culays uu dowladda federaalka ku haysto magaalada muqdisho habeen dhoweed ayaan baahinay warbixin cadeynaysay in toddobaatan ee ka mid a dowladda federaalka lagu dilay magaalada muqdisho muddo shan iyo labaatan maalmood gudahood ah taasoo ka dhigan in maalintii ee dowladda laga dilayay afar iyo toban xubnood marka meel walba ayuu culayska ka haystaa ee dowladda federaalka ah سبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر waa hagaag qaybaha hore barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan maxay tahay ujeedka ka dambeysa xiriirka rasmiga ah ee ay yeelanayaan yuhuudda iyo dowladaha carbeed waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku aadan istaar cusub oo ay baahisay mu'asasada asxaab kaas oo ku saabsan mowduucan maxamed ciise ayaa soo jeedinaya
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون
ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهاء isdaarkan ay soo saarteen mu'asasada assaxaab garabka warbaahineed ee mujaahidiinta alqaacida oo soconaya muddo ku dhow shan iyo toban daqiiqo ayaa soo bandhigaya ujeeddooyinka qarsoon ee ka dambeeya caadiyeynta cilaaqaadka oo ah mashruuc ay ku hoosduugan yihiin dhagaro halis badan oo ka dhan ah islaamka iyo muslimiinta mashruuca caadiyeynta oo ahaan jiray fal aan horey loo aqoon gudaha muslimiinta ayaa maanta noqday mid maalinba maalinta ka dambeysa sii xoogaysta balse ujeedkeeda ayaa ah in la bedelo fekerka iyo fahamka muslimiinta gaar ahaan dhallinyarada sidoo kalena la tirtiro fikraddii ay caanka ku ahaayeen ee nacaybka yuhuudda iyo nasaarada ayna raalli ka noqon inay wax la qaybsadaan kuwa gumaysta dhulkooda iyo dhiigooda bannaystay sidoo kalena boobay hantidooda si ka duwan qorshayaasha ay maamulada dabadhaliifyada ah ka soo xambaareen sahnuuniga iyo saliibiyiinta filimka ayaa inta uu socda waxa uu tilmaamayaa inuu jiro radulficli ku beeran caqliga iyo fadrada qofka muslimka ah ee diidan gumaysiga iyo la noolaashaha cadowgiisa sidoo kalena waxaa jira ujeedooyin lagu doonayo in la isku qaadsiiyo labadaasi arrimood si gaar ahna loo baabi'iyo kan saxan ee uu ku dhegan yahay muslimka si taa beddelkeedana uu diinkiisa ugu bedelo kufriga iyo ilxaadka arrimahaas ayuu isdaarka cusub ee assaxaab si faahfaahsan usoo bandhigayaa sidaba dhacday kadib markii ay dowladdu si toos ah u caadiyeeyeen cilaaqaadkooda yuhuudda waxaana durbe soo ifbaxay raadadka mashruucaas waxaana maadadan cusub ay bannaanka soo dhigaysaa qaybo ka mid ah dhagarahaasi بعضهم رقاب البعض شوقا واشتهاء إلى مزق اللحوم ترى العجاب ترى البلاء فانظر إلى برك الدماء وأيهم حقن الدماء فانظر إلى مزق اللحوم ترى العجاب ترى البلاء فانظر إلى برك الدماء وأيهم حقن الدماء ويقاتلون عن الرحمة horedhaca kadib waxa uu isdaarka daaha ka feedaya qaybo ka mid ah aaladaha lagu soo codsiinayo howlgalka caadiyeynta ee hadda ka jira isaga oo muujinaya hababka uu maamulka yuhuudda u adeegsanayo iyo waddooyinka ay dabadhelifyadiisu u maraan si ay u yuhuudiyeeyaan caqliga islaamka waxaana isdaarka lagu soo gudbinayaa si dadka muslimiinta ah ugu digtoonaadaan ugana shaqeeyaan dhiciseynta dhagarahaasi aaladahaasi ayuu mucalliqa isdaarkan tilmaamayaa in hadafkoodu yahay bedelid maskaxda qofka muslimka ah si loogu qaawiyo caqiidadiisa iyo taariikhdiisa islaamiga ah lana tirtiro xasuusihii jihaadiga ah gaar ahaan kuwa ku saabsan la dagaalanka yuhuudda iyo la coleytankooda filimkan ayaa tilmaamaya in tallaabooyinkan ka dhanka ah islaamka iyo muslimiinta lasoo dhaqangeliyey mar sii horeysay ilaa uu ka soo gaaray jasiiradda carabta halkaas oo ahamiyad gaar ah u leh muslimiinta waxa uu sheegay in dhulkaasi uu gacanta ugu jiro nidaam dagaalka uu gacanta ugu jiro shareecada islaamka si weyn ugu fiday caalamka kaasoo ku soo beegmaya xil uu sii xoogeysanayo dagaalka magacyada kala duwan ee lagu soo qaaday muslimiinta أولا تكوين منظومة عريضة من الخونة المناصرين للتطبيع في العالم midda الإسلامي koowaad ayaa ah ودول الطاغوت in caalamka islaamka guud ahaan بدءا من gaar حكام ahaan dowladaha carabta laga sameeyo nidaam ballaaran oo ka kooban khiyaanoolayaasha taageeray caadaynta laga soo bilaabo maamulada mandiqadda ilaa culimmadooda hadafka joogtada ayaa ah in islaamka la soo koobo oo la go'doomiyo lana hor istaago ku dhaqanka muuqaalka ruux ahaaneed fikir ahaaneed iyo kan bulsho intaba waxaana intaasi u sii dheer in la hor istaagay nashaadkiisii dhaqdhaqaaqa iyo kan siyaasaddaba kaasi oo go'doomintiisa laga soo shaqeeyey muddo tobannaan sano ka hor ah iyadoo ciidankan qawanada ah ay dhaqaale ahaan ugu taageerayaan sidoo kalena ugu baahinayaan warbaahinta iyadoo la marayo hay-adaha caalamiga ah ee ay saliibiyiintu ku maalgeliyaan halkudhigyada faraha badan ee kala duwan sida saxaafadda iyo warbaahinta iyo hay-adaha waxa loogu yeero difaaca xuquuqda dumarka iyo xuquuqul insaanka iyo kuwo la mid ah ee hay-adaha dimuqraadiyadda si ay door iyo kaalimo midba midka kale kaba ugu qaataan sidii loo ceyrin lahaa oo goob waliba looga saari lahaa diinta islaamka xitaa masaajidda kadibna uu doorkiisa maamulka ku kordhiyo caalamka isaga oo eedeynaya qusuurta shareecada islaamka iyo inaysan ku habbooneen in la dhaqangeliyo casri xaadirkan iyaga oo caddaynaya in ay muhiim tahay soo celinta qiyamka cilmaaniyadda diinla-aantana lagu dhex faafiyo bulshooyinka muslimiinta ah ilaa ugu dambayntii ay dabarjaraan shareecada islaamka loona dhigo qaab halkudhig ah kadibna uu yimaado xilligii lasoo afjari lahaa shacaa'irta oo kaalin muuqata oo weyn ku dhex leh xoojinta sare ukaca ruuxiga ah ee ka qayb qaadanaysa soo noolaynta islaamka iyo doorkiisa mustaqbalka المساهم في انهاض الاسلام لادواره المستقبليه midda koowaad waxa ay ahayd in caalamka laga hirgeliyo koox ka kooban qaybo isugu jira shakhsiyaad khiyaanay diinkooda islamarkaana taageeray mashruuca caadiyeynta cilaaqaadka yuhuudda hadafkooduna yahay dabargoynta islaamka ayaa sidoo kale wariyaha mu'asasada assaxaab soo gudbinaya qodobka labaad ee ka mid ah ujeedooyinka ka dambeeya caadiyeynta xiriirka yuhuudda iyo dowladaha carbeed kaasoo ah in si xad dhaaf ah loogu shaqeeyo faafinta anshaxumada qeybaheeda kala duwan filimaanta xun falalka liwaadka iyo diinla-aanta dadka loogu baaqo arrinkaasi iyada oo loo bixinayo magaca ah ka xuruubidda xayiraadaha diimaha sufuufta wiilasha islaamka iyo dumarkoodana dhexdooda loogu furo waxay ugu yeereen aqoonta caqliyeysan ee casriga ah iyadoo loo marayo barnaamijka telefishinada iyo baraha lagu xiriiro iyo kuwa wax laga daabada intaba hadafka laga leeyahay kubaaqidda howshaasi iyo ka shaqaynteeda oo ay taageerayaan shisheeyaha iyo sahyuunta ayuu isdaarka cusub ee asxaab ku tilmaamayaa in lagu tirtirayo xididahna loogu siibayo asluubta wanaagsan iyo qiirada dadka muslimiinta iyo baabi'inta inta yar ee ku hartay dalalkaasi ee macaalimta wanaagsan ee islaamka وقد توجت هذه الحرب اليوم بمحاصرة دعاة الإسلام ومحاربة علماء الدين عبر خنق أصواتهم وإسكاتها والتضييق عليهم ثم اعتقالهم وسجنهم وصولا للحكم عليهم بالإعدام بعد اتهامهم بالتطرف والإرهاب aaladaasi lagu tirtirayo islaamka ee banaynaysa muslimiinta ayuu isdaarku caddeynaya in kooxaha loo idmaday ay ugu horeeyaan sanaadiqo diintooda ka tanasushay una shaqaynaysa ilxaadinta dhallinyarada muslimiinta waxaana ereyada wariyaha ku lifaaqan muuqaalada isku imaatino ay xaadir ka yihiin boqolaal dhallinyaro ah oo ku caweynaya xashiishka iyo qobka ciyaarka kuwaas oo uu sheegay in maskaxdooda laga siibay dareenka iska caabinta yuhuudda iyo xitaa naciibkii ay u hayeen gaalada soo duushay هل تريدون من هذا الجيل أن يحرر الأقصى أو يسترد الجولان أو أن يطرد ma waxaad jiilkani ka doonaysaan in uu xoreeyo masjidul aqsa ama yahuudda uu ka soo celiyo dhulka aljawlaan ama soo duulayaasha uu ka eryo ciraaq maya taasi ma jirto kuwani waxa ay noqonayaan kanaalo uu cadowga soo marsiisto albaab uu isaga gacanta ku hayo iyo kuwo addoommo ah oo dhegaysta hadalka kuwa ay jecel yihiin muuqaalkooda qadiyad uma hiilin mana dalbin xaqa muslimiinta mana ka dhiidhidhin oo ma diidin wasaqda gaalada maba dhoorin sharaf iyo karaamo toona kuwani iyo kuwo la midka ah waxay cadowga u gacangelinayaan furayaasha dhufaysyadii ugu dambeeyey ee ka midka ah dhufaysyada islaamka waxay qoob ciyaar ku samayn doonaan dhammaan waxyaabaha ay wataan xitaa waxa ay ula degdegi doonaan koobabka iyagoo qamaar la ciyaaraya بل سيتبادلون معهم الكؤوس وسيلعبون معهم القمار wuxuu isdaarku ku dheeraaday ka hadalka iyo soo bandhigista herkiisa sii kordhaya ee aaladaha ujeedkoodu yahay in lagu bedelo caqliyada muslimiinta isaga oo carabku ku adkeeyey in ilxaadku uu yahay mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee lagu faafinayo dhulalka muslimiinta waxaana mashaariicdaasi fulinaya hay-ado fikir ah oo waaweyn islamarkaana soo saara filimaanta dhaqanka masraxiyadda iyo kuwo kale oo loogu qayb qaadanayo duulaanka ka dhanka ah muslimiinta sidoo kalena ay xoojinayaan xarumo daraasado iyo warbaahinoo la kiraystay oo ka howlgala gudaha wadamada muslimiinta waxa ay halistooda sii darsatay sida uu soo gudbinayo isdaarkan marka xamladaasi ay soo gaartay wiilka yar ee muslimka ah iyada oo loo soo marinayo filimaanta kartuunka ah oo ay ka buuxaan macaanida iyo fahamka ilxaadka oo ka dhigan baaq isaga ku socda haddaba isdaarkan ayaa isla mawduucan inta uu ku guda jiro soo gudbinaya mid ka mid ah malafaadka ugu halista badan ee laga dhaxlay duulaanka fikriga ah ee lagu faafinayo ilxaadka waa kuwan qaar ka mid ah kooxaha isticmaala aaladaha internetka oo si cad u suuqgeynaya ilxaadka islamarkaana dadkana ku boorinaya بكم في شباب توك من قلب العاصمة الألمانية برلين موضوع حلقة اليوم أنا ملحد أنا ملحد ملحد ملحد ولكن القانون يمنعني ماذا أفعل؟
hay-adaha gadaalka riixaya arrinkan keliya kuma ekaysan in ay dadka jeclaysiiyaan in ay soo raacaan tareenka ilxaadka balse waxa ay sameeyaan ka qayb qaadasho toos ah kafaalo qaadis iyo sidoo kale isku xirka tooska ah qodobka saddexaad ee qaybka ka ah ujeedooyinka ka dambeeya mashruuca loo yaqaano caadiyeynta cilaaqaadka lagu afgembinayo islaamka laguna faafinayo kufriga ayuu isdaarkan cusub ee mu'asasada asxaab kusoo gudbinayaa in uu yahay weerar leh dhinacyo kala duwan oo ku wajahan fiqiga qur-aanka iyo khitaabkii nebiga sala allahu calayhi wasalam ujeedka ayaa ah in si khalad loo dhigo tafaasiirta selafkii ugu horreeyey iyo fahamkoodii islaamka iyada oo la durayo fahamkii islaamka ee quruntii ugu horreysay ee saddexda aheyd ee laga tadbiiqinayey shareecada islaamka waxa uuna caddeeyey in qorshahan lagu hujuumayo islaamka iyo culimmada waaweyn iyo imaamyadii islaamka fulintiisa ay qayb lixaad leh ka qaadanayaan camaamadleeda ka shaqeeya xumaanta ee culamaa usuuga kuwaasoo cadowga u fududaynaya inay ku guulaysato ujeedooyinkaasi islamarkaana noqdaan hormuud saliibi ah oo ka dhex shaqeeya bulshooyinka waxa ayna buuxiyeen boosaskii culamaa udiinkii ee ku jeebeysan xabsiyada dhawaaqiida filimka xiisaha badan ayaa si faahfaahsan u qeexaya shan qodob oo muhiim ah kana mid ah ujeedooyinka ugu halista badan ee ka dambeeya caadiyeynta cilaaqaadka yuhuudda oo ay si isku mid ah ugu shaqaynayaan nasaarada iyo yuhuudda ujeedada afraad ayaa lagu sheegay in dadka lagu mashquuliyo dagaalada isirka iyo xoojinta rabshadaha bulshooyinka muslimiinta dhexdooda kuwaasoo ay ka shaqeeyaan dowladaha dabadhaliifyada ah iyada oo dadka lagu mashquulinayo ahmiyadda deegaanadooda iyo taariikhihii jaahiliyadda iyo waxyaabo laga soo gudbay arrinka shanaad ee uu daha ka rogay isdaarkan ayaa ah in la as-aaso kooxo gudaha ah oo ay hogaanka u qabtaan ahlunifaaqa ka jira safafka muslimiinta sida saxafiyiinta qoraayaasha iyo kuwa dhaqanka oo laga taageerayo dhanka dowladda carbeed ee sahnuuniyadda saliibiga kuwaas ayuu sheegay in hogaanka ku yimaadaan warbaahin dhankeeda looga taageeray ama baraha bulshada oo ay soo maraan xitaa haddii aysan ehel u ahayn ama aqoontoodu liidato ee aysan qaban karin jagooyinka hadafka laga leeyahay ayuu sheegay inuu yahay soo muujinta codadkooda si ay u buuxiyaan booskii culimmada iyaga oo marin habaabin ku bedelaya dacwaddii ay ka shaqaynayaan culimmadaasi si gacmaha nifaaqa ee taageera mashruuca cadiyeynta cilaaqaadka yuhuudda ee hogaanka ra'yul caamka ee bulshada ugu jeediyaan mujtamaca muslimka ee caalamka islaamka
قولوا معي الله فوق المعتدي فيا أيها المسلم المجاهد الحر الأبي شارك من كل مكان مع إخوانك في كل مكان لكي نثبت أن القدس لن تهود بإذن الله القدس لن تهود بإذن الله ألا هل بلغت اللهم فاشهد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم المعتدي الله الله والله للمظلوم خير مؤيد في وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى
waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla maraynaa markaana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka cabdisamed cabdulaahi ayaa soo jeedinaya ugu yaraan konton qof ayaa ku dhintay bariga deegaanka oleegaasida lagu soo waramayo taasoo dowladda itoobiya ku eedeysay jabhadda oromada ee o l f warbixin ka soo baxday dhanka dowladda ayaa lagu sheegay in dad barakacayaaal ahay jabhadda o l f ku dishay deegaanka olega kaasoo ay ku jiraan dumar iyo carruur waxay warbixintu sidoo kale sheegtay in sideed ka mid ah dad looga shakiyey inay xiriirla leeyihiin jabhad o l f ay ciidamada itoobiya ku khaarijiyeen deegaanka xukuumadda itoobiya ayaa caddeysay in afartan iyo laba qof oo ka mid ah dadka nafweeye ahaayeen barakacyaal islamarkaana afar ka mid ay yihiin dumar halka saddex kalena ay carruur yihiin dhanka kale af hayeenka o l f odaata b ayaa warfidiinada u xaqiijiyey in iyaga ay weerarka geysteen balse wuxuu beeniyey in dadka ay beegsadeen ahaayeen barakacyaal halka uu sheegay inay bartilmaameedsadeen kooxa maxaaro ah oo ku tababaraneysay kaan barakacyaasha waxaa xogaha intaa ku darayaan in dhibanayaashu uu ka mid yahay guddoomiyihii gobolka etoobiya ayaa ah waddan aanay fawdadu ka istaagin marnaba taasu ay ugu cantae in waddanku yahay kabkab oo aan diini dhaqan midna ka dhexeenin dhanka kale tobannaan ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil ka dhacay galbeedka dalka banama wararka ka imaanaya dalka baanama ee dhaca bartamaha qaaradda ameerika ayaa ku waramayay in saacadii lasoo dhaafay uu ka dhacay shil gaari oo khasaare xoogan geystay shabakadda maxalliga ah ee news rom baanama ayaa ku warantay in shilkani uu ka dhashay dab ka gadaal markii ay isku dhaceen laba gaari uu midu bas yahay shilkan oo ka dhacayay deegaanka jawaalaka ayaa inta la xaqiijiyay waxaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday konton iyo lix ruux oo ka mid ahaa lixdan iyo lix tahriibayaal ah shilkan oo ka dhacayay deegaanka jawaalaka ayaa inta la xaqiijiyay waxaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday konton iyo lix ruux kuwaasi oo ka mid ah lixdan iyo lix tahriibayaal ah oo ku socdaalaya gaadhiga sarkaal ka tirsan waaxda gurmadka ayaa warfidiinada u sheegay inay diiwaan geliyeen dhimashada saddex iyo labaatan ruux iyo dhaawacyada soddon iyo saddex kale kuwaasi oo qaar ka mid ah ay qabaan dhaawacyo culus banama waa waddan ku yaala ameerikada dhexe waddankan wuxuu xuduud la leeyahay waddamada kolombiya iyo sidoo kale kostarika wuxuuna mar ka tirsanaan jiray waddanka kolombiya ka hor inta uusan ka go'in sannadii kun sagaal boqol iyo saddexdii banama waxaa dhex mara kanaalka banama oo ah biyo mareen isku xidha badaha atlantika iyo sidoo kale basifig dhanka kale kiyev ayaa ku faantay inay soo riday buufino basaas ahaa dowladda yukrain ayaa ku dhawaaqday inay soo riday tiro buufin ah bayaan ka soo baxay taliska milatariga ee caasimadda yukrain ayaa lagu xusay in lix buufina lagu arkay hawada magaalada caasimadda ee kiyev kuwaasi oo jawi sare ku duulayey taliska ayaa sheegay inay suuragal tahay in buufinadan ay wadeen qalab wax lagu basaaso warbaahinta kiyev ayaa ku warantay in dhawaqa seeriga uu isqabsaday kadib markii hawada magaaladan lagu arkay buufinada dhawaqaasi oo inta badan la yeeriyo marka ay gantaaladu kusoo dhowaadaan magaalada tani waxay ku soo aadaysaa xilli quwadaha waaweyn isdhaafsanayeen eedeymo la xiriira xadgudub dhanka madax bannaanida ah taasu ka dhalatay kadib markii maalmihii lasoo dhaafay hawada waddamada maraykanka iyo shiinaha lagu arkay buufino basaas ah oo labada dhinacba uu midka kale ku eedeeyey inuu hawadiisa kusoo xadgudbay ugu dambeyn w h o ayaa war ka soo saartay cudur halis ah oo ka dilaacay galbeedka afrika hay-adda sheegata caafimaadka adduunka oo magaceeda loo soo gaabiyey hu ayaa waxay ku baaqday in la qabto kulan deg dega oo ku saabsan faafitaanka fayraska mubrok kaasuu kusii baahaya galbeedka qaaradda afrika cudurkan ayaa kasoo ifbaxay waddanka equatorial guneyna isagoona inta la xaqiijiyo gobol dhaca bariga dalkaas ku dilay sagaal qof halka lix kale oo kiis ahna laga soo diiwaangeliyey fayraskan ayaa la rumaysan yahay inuu yahay mid ka halis badan ebola kaas oo ay dadku isku gaarsiiyaan inay dheecaanadooda isgaaraan sarkaal caafimaad ayaa sheegay in fayrasku uu si caadi ah ugu dul nool yahay cayaanka la yidhaahdo fiidmaarta dadka wuxuu cudurkan usoo gudbaa marka ay quutaan cunooyinka dhirta ah oo badanaa fiidmaartu ku dhex nooshahay ama ay quudanayso calaamadaha marbaag fayraska lagu garto waxaa ka mid ah qandho aad u saraysa muruq xanuun zaa'id ah daal badan shuban aad u daran matag iyo dhiig ka soo baxa indhaha sanka dhagaha iyo qaybta gadaale
guud ahaana intaa ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahad celinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qayb galay iyo dhegaystayaasheenna tan iyo intaan ku kulmayna barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa fii ammaaniillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله